cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku dhowaad toban maalin kadib uu joogay magaalada kismaayo waxa uu shalay dib ugu soo laabtay caasimadda soomaaliya markii uu muqdisho ka soo degay warbaahinta ayuu war siiyey wuxuuna sheegay inuu ku guulaystay in uu xalliyo khilaafkii in muddaha soo jiitamayey oo ka jiray gobollada jubbooyinka salkana ku hayay maamulka ilaahay mahadii waxaan ku soo noqonnay magaalo madaxda xamar annagoo ka nimid aniga iyo wafdi ballaaran oo muddo ka badan siddeed casho fadhinnay magaalada kismaayo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safarkaas xaqiiqda waxaa weeyaan wuxuu ahaa safar guuleed waxaanu tagnay magaaladaas oo horumar wanaagsan uu ka socdo waxaannu la qaybsannay fakakanaga dibudhiska dalka iyo heshiisiinta iyo nabadaynta aad baana laku soo dhoweeyey fikradihii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay oo dhanna waa isla meel dhignay hadalkan ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay iyadoo dadka soomaaliyeed aysan sidaasi ugu muuqan guul weyn oo laga gaaray xal u helidda khilaafka in muddaha soo jiitamayey ee ka taagan maamulka gobollada jubbooyinka siyaasiga axmed faarax ducaale oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada jubbooyinka oo la hadlay wadajir ayaa waxa uu sheegay hadalka ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid waxba kama jiraan ah khilaafkana weli sidiisa uu u taagan yahay annagu waxaan u aragnaa arrintaasu inay tahay arrin fashilantay shirkaasna wax caqibo u ah bulshada jubbaland kama soo bixin kamana muuqato ilaa iyo hadda rajo weyn baanu ka lahayn in ay ka soo baxaan natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo isafgarad inuu ka abuurmo halkaas nabadda iyo badbaadada bulshada jubbaland in la dhaliyo ayaanu rajaynaynay hase ahaatee waxaa meesha ka soo baxday ma oo noo muuqata in jabhaddii meesha haysatay iyo ciidamadii shisheeye ay yidhaaheen qabaa'ilkii soomaaliyeed ee diidanaa in jabhad qabiil ahu ay xukunto meeshaas diidanaa in la yidhaahdo waxaa laydinku khasbayaa in aad hubka iska dhigtaan oo qabiil isu dhiibtaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed muddadii uu joogay magaalada kismaayo sidoo kale waxaa magaalada ku sugnaa xubno ka socday beesha caalamka waxaana dhammaantood ay dadaal ugu jireen inay isaan dhinacyada isaga soo horjeeda magaalada kismaayo kuwaas oo khilaafkooda weli xal awaare aana loo helin ra-iisul wasaaraha waxa uu baaq u diray garabka uu hogaamiyo barre hiiraale oo ku sugan duleedka magaalada kismaayo kumana guulaysan ra-iisul wasaaraha inuu dib ugu soo celiyo magaalada wadahadal toosana garabkaasi ay la yeeshaan garabka kale axmed madoobe hogaamiyo ee magaalada kismaayo ka arrimiya danjiraha urur goboleedka igaad u qaabilsan soomaaliya oo ra-iisul wasaaraha ka garab hadlayay xilliga uu ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa waxa uu diray hadal hanjabaad u muuqday kaasi oo ku aadanaa in la ciqaabi doono cid walba oo ka soo horjeeda hogaamiya axmed madoobe iyo weliba maamulkiisa kismaayo haatan ku sugan shirarkan halkan ka socda waxay ka mid yihiin heshiisiintii la soo qaaday oo lagu dhammaystiraya adisababa agreement markaa dibsheshiinta prime ministerka wuu furay annagana waan la garab taagannahay waxaan jecelnahay marka cid walba oo soomaali ah oo runtii danaynaysa inay ummaddan heshiiso inay prime ministerka iyo dowladda isgarab taagta si loo xaqiijiya nabadda ummadda soomaaliyeed waxaanan ka digaynaa runtii communikega prime ministerkan uu ku jiray cid walba oo ishortaagta nabaddan la raadinayo horaan ma dhicin nin soomaali ama shaksi soomaali ah in loo ciqaabo nabaddiid ma dhicin laakiin wixii ka bilaawdaa maanta qof walba oo loo dareemo inuu nabadiid yahay tallaabo rasmi ayaa laga qaadi doonaa annagana waan isgarab istaagaynaa si arrintaasi dowladda loo xaqiijin lahay maxaa yeele ummaddan dagaal bay ka daashay ciyaar dambena looma baahna in lagu ciyaaro waad mahadsantihiin hadalkaasi waxaa jawaab deg deg ah ka bixiyey barre aadan shire barre hiiraale oo hogaamiya garabka ka soo horjeeda axmed madoobe hadal uu siiyey b b c dana waxa uu ku sheegay danjire maxamed cabdi afey iyo weliba hogaamiyaha maamulka jubba axmed madoobe in ay yihiin kuwo isku qabiil ah sidoo kalena isku dan ah doonayana in ay qabsadaan gobollada jubbooyinka sida ay ugu daraan deegaanada kale ee soomaaliya ay leedahay kenyana ay maamusho maxaan ardaasay waa beeshiisii waxaa xoogga ku haysa kismaayo dawladda caawinaysa oo xoogga uga haysa oo ku gacan siinaysana waa dawladda isaga uu ka soo jeedo oo kenya weeye sidaas awgeed ayaguu la safan yahay ayaguu wax la raadinaya ayaguu wax la hirgeenaya marka caqabada iyo xukunka uu sheegayo waxa weeyaan waa nin ciddooda ugu heelinayo weeye midda kale waxa weeyaan maxay caddaasay anigu waxaan u aqaanaa inuu nin kenyana yahay mas-uuliyiinta hadda uu sheegahayana uu hayana iigad uu hayo asagu inuu xukun rida ma xukunka maxkamad soomaaliya masaga ah iigad buu matalaya toddoba dawladood buu matalaya inuu yidhaahdo inta jifadiisii shiriyo oo u qadbeeyo uu yidhaahdo ciddii hor istaagta ama ciddii ka hor timaada xukun maxkamadeed baa lagu ridaya loo dulqaadan maayo inuu yidhaahdo asagay meel kudhac isaga dhigaya cabsida iyo cabsigelinta iyo digdigleyn baan u qaadanaynaa taas laakiin wuxuu sababaya waxaas iyo wax lamida midna inaan anagu u jaxanjaxan
dadka qaar ayaa u arka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed in uu israacraacsiinayo siyaasadda gobollada jubbooyinka uuna doonayo in uu xal u helo si hadhow loogu soo xasuusto waxaana ra-iisul wasaaraha oo wakhti gelinayaa arrinta jubbooyinka sidoo kale guddi oo u xil saaray dhammaynta khilaafaadka jubbooyinka ayaa weli natiijo laga sugayaa hase ahaatee siyaasi axmed faarax ducaale ayaa waxa uu sheegayaa ayaa waxa uu sheegayaa beesha ra-iisul wasaaruhu uu ka soo jeedo ee barre hiiraale uu ka tirsan yahay iyo weliba beelaha kale ee dega gobolkaas in aysan u cuntamaynin qorshaha uu wado ra-iisul wasaaraha dadka qaar ee sida dhow ula socda siyaasadda jubbooyinka ayaa waxay sheegayaan in ay ka muuqato is-xulafaysi xiriirkiisu uu sii jiitamayo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi bari ee ku jira dowladda kenya hogaamiyaasha maamulka soomaalida ee etoobiya ee maamusho ilaa iyo maamulka puntland ilaa iyo maamulka puntland kaasi oo ka bilaabanaya ururka raascamboni ee hormuudka u yahay hogaamiye axmed madoobe waxaana loo arkaa dhinacyadaasi oo dhan in ay yihiin kuwo isku dan ah maadaama ay hal beel isku yihiin maxamed kaafi radio wadajir muqdisho